Dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxaa lasoo warinayaa in doon ay saarnaayeen kula qalibantay xeebaha u dhexeeya dalalka Aljeeriya iyo Isbayn. Tirada dhalintan oo gaaraya afar ruux ayaa waxaa lagu la'yahay nolol iyo geeri toona kadib markii doon ay la socdeen ay ku qalibantay xeebaha u dhexeeya Aljeeriya iyo Isbayn. Ehelada dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan war iyo wacaal u haynin dhalintan, ayna u badinayaan inay badda ku geeriyoodeen. toddobaad ka hor ayay ahayd mar sidan si la mid a ehello dhalay dad saarnaa doon ku qalibantay isla waddadan ay sheegeen in ay nolol iyo geeri aysan ku haynin dhalintooda waddadan ayaa caan ku ah dadka tahriibayaasha ah ee ka tegaya dalalka geeska afrika oo soomaaliya ay ka mid tahay kuwaasi oo doonaya inay sii maraan halkaas si ay shaqo iyo nolol ka duwan midda ay ku jireen islamarkaana uga carareen soomaaliya uga helaan waddamada reer galbeedka sida ameerika iyo dalalka yurub inkastoo waddadani khatar tahay haddana boqolaal kun oo tahriibayaal ah ayaa waddadaas sannad walba mara iyagoo aysan u muuqan khataraha uga imaan kara islamarkaana ogeyn in ay si nabada halkaasi uga gudbi doonaan marka laga soo tago caqabadaha ay dadka tahriibayaasha kala kulmaan marinada loo maro tahriibka waxaa sidoo kale uu heliya dil dhac xabsiyo iyo gaajo halka ay dhalinta soomaaliyeed nolol uga raadinayaan dalka dibaddiisa waxaa taa beddelkeeda waddamada qaar ee ay dhallinyaradan ka maciinbideen dhulkooda hooyo ay ku sugan yihiin soomaaliya iyagoo u jooga si ay dhaqaale uga sameeyaan waxgaradka bulshada iyo culimmada ayaa mar walba ka diga in aan loo safrin waddamada shisheeye islamarkaana nafsad allah uu karaameeyey aan lagu bixin meel aan ku habboonayn tahriibkana ku tilmaamay mid nafta lagu haligayo waxayna ku talinayaan in dadku ku qancaan waddankooda sidoo kale maalgashadaan dhulkooda hodanka ku ah khayraadka noocyadiisa kala duwan ee uu shisheeyuhu horarka ku yahay